laga soo bilaabo sanadkii laba kun kow iyo tobankii ilaa iyo hadda sanad kasta saddex iyo tobanka February oo maanta ku beegan waxaa dunida looga dabaaldegaa maalinta raadiyaha adduunka kadib markii ururka waxbarashada sayniska iyo dhaqanka ee qaramada midoobay uu meelmariyey maalintan maalintan ayaa looga gol leeyahay sidii bulshada loogu baraarujin lahaa ahmiyadda uu leeyahay raadiyaha yaasiin axmed maxamuud agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska maamul goboleedka hiirshabeelle ayaa ka warbixiyey muhiimadda maalintan runtii muhiimad gaar ayay noo leedahay sababtoo ah idaacaduhu waa waxa keliya gaari kara ama meelo fog fog deegaanada ama caasimadda ka fog inta aan la imaanin social mediahan ama aaladahan casriga ah intaysan imaanin waxaa keliya shaqayn jiray ee ummaddu dhageysan jirta waxay ahayd warbaahinada gaar ahaan idaacadaha ma jirin waagii hore social media ama facebook ama aaladahan oo baraha bulshada bulshada iskugu imaato maysan jirin waxa la dhegeysan jiray oo dhegta loo raadhicin jiray waxay ahayd sbeshally in idaacadahay ahaayeen qaar ka mida wariyaasha ka howlgala magaalada beledweyne ayaa raadiyo beerulo uga waramay caqabadaha ay la kulmaan xaawo aad baa umahadsan tahay magacaygu waa cabdishakuur ismaan cali marka waa maalintaas oo runtii aan isleenahay waa maalinta ugu wanaagsan maadaama nahay bahda raadiyaha ama bahda warbaahinta soomaaliyeed runtii hambalyaan leenahay dhinaca dhibaatooyinka mararka qaar yimaada haddii aan ka hadlona si wax looga qabtana waxaan soo jeedi lahaa maalintan raadiyaha maanta oo ah saddex iyo tobanka febraayo runtii in dhibaatooyinkaasi meesha laga saarana waa muhiim waxaa ugu horeeyo tababarka wariyaasha soomaaliyeed tababarrooda hoos ayuu liitaa xafradooda way liidataa xawlul waa mahadsan tahay magacaygu waa samiir cabdirasaaq umar wariyaasha soomaaliyeed ama warbaahinta soomaaliyeed marxalado kala duwan oo adag ay ku shaqaynayaan oo dowlad walba oo dalkan ka corataa dhibaatooyin kala duwan ay kala kulmaan haddii ay noqon lahayd helidda xogaha xafiisyada dowladda oo xafiiska madaxweynaha iyo midka ra-iisul wasaaraha ay ugu sareeyaanba xogihii iyo dhacdooyinka sida maalinlaha ah uga qabsooma gudaha xafiisyadaasi qaar ka mida bulshada magaalada beledweyne ayaa wariyaasha soomaaliyeed ugu hambaliyeeyey maalintan waxaan aada iyo aada ugu hambaliyeynayaa dhammaan ka howlgalayaasha raadiyowga ama idaacadaha maanta ay tahay saddex iyo tobanka februari maalinta raadiyowga adduunka ay tahay marka warbaahin waxaa waa cod dheer qofka codkiisa aan meel ergaarin ay meel ergaarsiisaa marka waxaa waaye aada iyo aadaan leena hambalyan leena maalinkii inay tahay maalin aada u qurux badan inay tahay inkastow raadiyaha jiray in ka badan boqol sano haddana weli waa mid ka mid ah hababka ugu caansan ee lagu gudbiyo wararka lagu dhiirigelinayo bulshada waxna lagu baro